bismillaahi araxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha afaraad sanadka laba kun iyo lix iyo toban kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararka uu duhurnimadan idin hayo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusimaha madaxweynaha dalka ahna afhayeenka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku howlan tahay sidii xog dhab ah looga heli lahaa dhacdadii ay dhallinyarada soomaaliyeed ee tirada badan ku naf waayeen badda u dhaxaysa dalalka liibiya iyo talyaaniga maxjarka xoolaha jasiira ayaa sheegay in ku dhowaad labaatan kun oo neef ay u diyaarsan yihiin in dalka laga dhoofiyo kuwaasoo caafimaadkoodana la hubiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu xuseeyey maalinta ilaalinta biyo-ada taas oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon wararka uu duhurnimadan idiin hayo rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusimaha madaxweynaha ahna afhayeenka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku howlan tahay sidii xog dhab ah looga heli lahaa dhacdadii ay dhallinyarada badan ku naf waayeen badda u dhaxaysa dalalka liibiya iyo talyaaniga gudoomiyaha golaha shacabka brofeor maxamed sheekh cismaan jawaari oo arrintan ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ah
horta waxaan rabaa arrin yar inaan markaa la socodsiiyo aniga iyo madaxweynehaba marna ay habeen iyo maalin kama seexan markay dhacdaan oo laga sheegay meeshaan in marta aan dhabtii xogtii raadin safaaradaheena qaahira ta turkiya tan itaaliya wax o dhan waan la xidhiidnay in marta ay dhaqaaq sameeyaan oo xogtii dhabta ay keena ilaa hadda xog oo dhab ah ma hayno ilaa griega iyo waxaa ka socda baaritaan iyo kulligood aan weydisin aan ka codsano wixii dhab ah jira in loo soo gudbiyo safaaradeena ka sugayaa wixii rasmi ah say u dhaceen maxaa dhacay yaa dhintay yaa fakaday ilaa aakhirihii wax dhab ah ayaan rabnaa la taaban karo waayo ilaa aan xogtaas helno mala suudin karo arrinta tahriib ilaah baana leehay soomaali maxamed waxa weyaan dalkaaga wax dhaama male aniga qurba joog waan soo ahaa siddeed iyo toban sano wallaahi waxaa weye markaa xagga tagto number aad tahay waxaa tahay ma jirto waxaad moodaa magaciisa aan ka wada shaqayno dalkan saan u dhisanahay maalinba tallaabaa la qaadaya laakiin si kastoo uu yahay si kastoo uu ku yahay markaa oo aad ugu dhibtaanayso ama aada u arkayso dhibnuu yahay dalkan waa qani waa dad fiican baa jooga keliya dhibaatooyin yaryar oo anna kitaab garad waa oo oo xasilooni daro oo magaciisa maxaa lahay amni daro abuuraya annaka dhexdeena taa haddaan ka bogsoonno dal ka wanaagsan male ummad ka wanaagsanoo la hogaamin karana male ku iimaan qaba dalkaaga ku iimaan qaba dalkaaga haddiiba aad sileeday bannaankaasaa loo socdaa yaa iskale dalkaaga yaa u maqan kan ayaad ku gaari kartaa aad ku noqon kartaa waxa aad doonayso kanaad dhihi kartaa waxaas waa xaqiiq anigaad ila doodi kartaa madaxweyneaad la doodi kartaa xagga markaad tagta caskarin lama doodi karti dhibaatada aada marayso waxyaabaha la maraayo dhallinyaradan banaanka u baxdayoo meelahaas joogay dadka kale oo meel ubaxle inta isku soo sawiraanna beentood waayo dhibaato xun ay ku jiraan oo lagu takoorayo oo mashaakil lagula kacayo marka taana ha u idinsirin sawiro been been ah lasoo diraayo iyo meelahaas kale waxaan leeyahay ku kalsoonaada ku iimaan qaba allihiina aamina dalkiina jooga tahriibkaas sida u dhacaysa waa ujeedaan su-aal hadda kuwaa public aan kugu weydiiye waa jeclahay dhinaca isla hadda arrinta tahriib kaaga celiyo caqdad baa jirta dhalinyarada intooda badan ku kalifaysa tahriib sida ay sheegtaan maalmihii ugu dambeeyeen baraha bulshada dhisan dhex maraayay waxay ku saabsaneyd in waxa ugu badana dhiirigeliyaa ay tahay tahriibka in hay-adaha dowladda ha noqoto ama hay-adaha kale ee gaarka loo leeyahay ay mudnaanta shaqa siiyaan dadka dibadaha ka soo laabta ee wataa baasboorada ajnabiga dadkii hore gudaha u joogay ee jaamacadihii gudaha dalka wax ku bartay aanay helin dhalinyarada marka fikirkaa aaminsani ee door bidaaya inay badaha ku dhintaan sidee looga saari
anigu ma qabo soomaaliya in la kala saaro basaboor ajnabi uu qabaayo basaboor ajnabi ma qabo iyo in la kala saaro maa kan halkan jooga wax ku bartay oo dhibaatada ku jooga oo dalkana og ayaa ka mudnaan leh horta muxuu ka mudnaan karaa kan banaanka ka yimid kan maxay ku kala mudnaan karaan waxa weeyaan kan halka jooga duruufaha ayuu la socdaa oo aada uga warqaba kan banaanka ka imanaya wuxuu qabaa yani soomaalinimadii waa jirtaa laakiin waxaa u raacsan yani dalkii asaga uu ku barbaaray ama ay marta oo uu joogay afkaartiisii isagoo wata ayuu rabaa inuu halka ka helo ama dabaqo taasi isagana mudday ku qaadanaysaa si marta hawsha u qabto waa joogaan baarlamaanka iyo niman oo halkan yani arday oo badanaaba halkan ka baxay ayaa ku guulaystay qaarkoodna xabad xabadkoo waa soo galay oo miis oo ku raayay dadka oo dibadda ka baasabor dibadeed haysta laakiin boqolkii sagaashan iyo sagaal waxa weeyaan kuwa halkan ayaa ku guulaystay runtii hadda maalin dhaweyto markii kalfadhigii toddobaad la xiray howlwadeennada ka warbixinaya qoraya warbixinada iyo haddana presentationka u sameynaya ajaanibta waxay ahaayeen kuwii saddex sano ka hor aanu qornay oo markaa iska dhicinaya marka waxay u baahan yihiin keliya tababar ubaa baahan yihiin lama heli karo dhalinyarada halkan ku yani aqoontiina waa leeyihiin raqam waaxid duruufihii oo waddan ku sugnaada ayagaa ku khabiirsan
kusimaha madaxweynaha dalka afhayeenka ahna afhayeenka baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaar ayuu kaasi ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta ilaalinta bii'ada taas oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho sida uu warkan ku faahfaahinayo muuse cismaan abtow munaasabadan lagu xusayey labaiyo labaatanka abriil ee ku beegan maalinta ilaalinta dhulka deegaanka iyo beerista dhirta oo ay soo qaban qaabisay hay-adda ilaalinta dhulka green watch truste kaas uu ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka socday maamulka galmudug state ardada wax ka barata jaamacadaha qaarkood khuburo dhinaca deegaanka iyo dhulka iyo marti sharafka lagu casumay munaasabadda agaasimaha hay-adda ilaalinta dhulka bay-ada green watch trust yunis nuur faarax ayaa ka hadlay ahmiyadda maalintan ay u leedahay bulshada soomaaliyeed maalintan ay waxay tahay ahmiyadda ay leedahay in laga xuso dunida oo dhan iyadoo ahmiyaddeeduna ay tahay in deegaanka bulshada la fahamsiiyo faa'iidada oo u leeyahay deegaanka maadaama deegaanku uu yahay waxa ay bulshada u baahan tahay bulshadana uu deegaanka u baahan yahay haddii deegaan uunan jirin bulsho ma jirto taasina waa sababta maalin walba loogu asteeyo maalintaani muhiimadda kale ay leedahay waxay tahay in dunida oo dhan la dhireeyo because halkudhigga sanadkaani ayaa wuxuu yahay dhiraynta dhulka maadaama dhulku uu sii nabaad guurayo doctor maxamuud faarax oo ah khabiir dhinaca dhulka oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyey qiimaha ilaalinta dhulka iyo deegaanka wuxuuna ku booriyey bulshada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhowrista dhulka iyo beeyada
dhulkan intaasoo magarasa soo samaysmaya oo haddana matan xaaluf uu ku socdo matan la jarayo kuwa xoogaa naga hunguri jeclayso dhahayo ma garanaysa annaga ma noolaan karno haddii maxaan ku noolaana dhirtii baan ka ka dhiganayna naf ka dhiganayna laakiin waxaan idiin sheegayaa dhirta markay meesha ka baxdo maxaa ka baxay ugaadhi baa ka baxaysa xoolihii ma garanaysaa waxtarka lahaa baa ka baxay wixii o dhan baa la weynaya markii waxaa la waayona ma garanaysa waxba kama jiraan dhulkaas wuxuu noqonayaa dhul ma garanaysa maxaa dhulka baabiya markaas muxuu noqonayaa halis u noqonayaa erosion waxa la yidhaahdo oo biyaha ayaa qaadaya ciiddii magarasa intaasoo sano soo samaysamsi waxaa dhacaya magarasa dabeyshiiba yaa xaalufinaysa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cumar nuur ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado dadaalo lagu horumarinayo dhulka iyo deegaanka fadlan dhir ha jarin dhir beer qof walba inuu dhir beero waa bilownay goordhowna dhulka bacaadka ah warshiiqii dhulkaas ayaa waxaa u wadnaa geedo si volunteera wasaaradda way wadaa dhul walba qoboraha noo joogo oo ka shaqeeya dhulka badda geedo ku roonaa jirto dhulka dhooweydana geedo ku roonaa jirto marka waa wadnaaba ololahaasaa wadnaa wasaaraddana way ku dhawaaqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka galmudug cabdifataax maxamuud khafiifow ayaa kula dardaarmay bulshada soomaaliyeed inay beeraan geed si looga qayb qaato horumarinta deegaanka
muhiimsan oo aan rabo inaan idin xuso waxaa weeyaan qof walba oo maanta kuleel ku yimaado wuxuu hoos galaa waa geed waxa hubaal ah markaad ardayda aad ka baxdaan jaamacadaha ee aad xoogaa socotaan oo aad kuleel yar dareentaan marka aad tagtaan xaafadaha waxaad gashaan waa geedaha xaafadaha ku yaalla geedaha xaafadaha ku yaalla waxaa abuuray waa dad inaga naga horeeyey si aan ugu wada dayano waa inuu qof walba uu abuuraa geed si dadku dambe ay iyagana ugu faa'iidaystaan
mahadsanid muuse cismaan abtow maxjarka xoolaha jasiira ayaa sheegay in ku dhowaad labaatan kun oo neef ay u diyaarsan yihiin in dalka laga dhoofiyo kuwaasoo caafimaadkoodana la hubiyey haddaba waryaheenna xasan yuusuf cali oo stuudiyaha igula sugan ayaan arrintan ka wareysanaya ee xasan marka hore bal waxaad ee dhegeystayaasha waxaad ka siisaa labaatankan kun ee neef ee waxyaabaha ee ay isugu jiraan iyo sidoo kale ee halka loo dhoofinayo
waad mahadsantahay cumar caaqil maalmihii lasoo dhaafay waxaan hore shaqo u tagnay mahajirka weyn ee jasiira halkaasoo inta badan ah goob lagu xanaaneeyo xoolaha soomaalida ee dhaqato islamarkaana loo iibgeeyo caalamka waxaad moodaa mahajirka hool hool aad aad iyo aad u ballaaran ayaa ka socday berihii lasoo dhaafay waxaa inoo suurta gashay inaan halkaasi kula kulanno qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo dhaqaatiirta ka howlgasha mahajirkaasi sidoo kale waxaa inoo suurta gashay oo aan kulamo la qaadanay islamarkaana warbixinno dhammaystiran aan ka helnay qaar ka mid ah ganacsatada halkaasi xoolaha geeya si ay u hubiyaan caafimaadkooda islamarkaana ay u iibgeeyaan qaar ka mid ah waddamada khaliijka waxaa ka mid ahaa ganacsatadii aan halkaasi kula kulmay cabdiqaadir maxamed cilmi oo ah ganacsadaha ee doonaya in xoolo tiradooda ay gaarayso ilaa iyo ku dhowaad labaatan kun oo neef oo isugu jiro ari iyo geel ee dhowaan in uu ka dhoofiyo dekedda muqdisho kuwaasoo ku wajahan dalka boqortooyada sacuudiga waxa uu ii sheegay in dhowr jeer uu dekedda muqdisho ka dhoofiyey tiro xoola oo aada u fara badan balse ay tahay tiradii ugu ballaarneed ay shirkadda indian ocean ama shirkadda aljaabir oo fadhigeedu yahay dalka sacuudiga islamarkaana yahay asaga mas-uulka howlaha ugu wakiilka dalka sacuudiga ama shirkadaasi ka diiwaangashan dalka sacuudiga ee u qaabilsan xafiiska soomaaliya waxa uu sheegay in xoolaha dhaqashada markii ay bilaabatay wadamada khaliijka ee in badan ay soo dalbadeen xoolaha soomaaliya islamarkaana ay noqdeen xoolaha soomaaliya xoolo laisku hadley karo waxaa suurto gashay in kobaca dhaqaalaha dalka uu aada u sara kaco islamarkaana fursado badan ay soomaalidu ay halkaas ka helaan isagoo sheegay ama xusay in daqli aad aad iyo aad u fara badan uu ka soo xaroodo dhoofinta xoolaha waxauna sheegay ganacsatadii ama dadka miyiga ku dhaqan marka hore ma aysan jeclaysanayn ama kuma dhiiranayn xoolo dhaqashada laakiin markii ay bilaabatay dhoofinta xoolaha waxaa suurto gashay in ganacsato badan ama dad badan oo miyiga ku dhaqan inay miyiga dib ugu laabteen oo islamarkaana ay dhiirigelin u noqotay oo xoolo badan ay dhaqdeen fursadna soomaalidu noqotay waxaana taas sabab oo ugu dhigay in xoolaha soomaaliya oo dunida ka tilmaaman yahay gaar ahaan waddamada carabta ee aada iyo aadna ay u jecel yihiin xoolaha soomaaliya waxa uu sheegay in shirkadiisa ama shirkadda al jaabir oo isaga wakiilka ugu yahay ee dowladda sacuudiga halkan in dhowr jeer uu ka dhoofiyey mahajarada boosaaso iyo berbera mahjarka ugu ballaaran iyo tirada ugu ballaarneedna iminka inuu dhoofinayo maalmaha soo socda
waaya xasan inta aadan ka bixin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxjarka xoolaha lagu xanaaneeyo ayaa tagtay sida aad baynoo sheegtay oo howlo shaqa aad u joogtay guud ahaan howlaha shaqa iyo dhaqdhaqaaqyada halkaas ka jira sidee bay ahaayeen waad mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah mahjarka markaan aan galnay gudihiisa waxaa inoo suurta gashay in soo dhoweyn ballaaran aan la kulanno sidoo kale waxaan tagnay qeybaha mahajarka uu ka kooban yahay oo ah qeybaha loogu talagalay xoolaha haddii ahaa leed xanaaneynta oo waxaan tagnay store weyn oo loogu talagalay mahajarka xoolaha la keenaya in cuntadooda sida cooska oo kale iyo balki waxyaabaha la mid ah store weyn oo xoolaha loogu talagalay lagu xanaaneeyo ama baqaar sida loo yaqaano sidoo kale waxaa inoo suurta gashay inaan tagnay sheebaar ama meel oo xoolaha lagu daaweeyo ama lagu hubiyo caafimaadkooda oo ay ka shaqaynayaan dhaqaatiir soomaaliya iyo ajaanib waxayna u badnaayeen dhakhaatiirtaasi ee, habley u badnaayeen oo inta badan ku hoolan ee, si ay u hubiyaan caafimaadka xoolaha qaar ka mid a dhakhaatiirtaasi ayaa inoo suurta gashay inaan la sheekaysana wax badan ka weydiino qaabkay u hubiyaan caafimaadka xoolaha siday ku ogaadaan ee, xoolaha buka iyo midka caafimaadka qaba ee, daawooyinka isticmaalaan waxaasoo dhan waa sharaxaad guud ee naga siiyeen sidoo kale waxaan tagnay oo inoo suurta gashay inaan macnaha kormeer ku sameyno guud ahaan mahjarka qaybihiisa kala duwan sida maxaa layidhahdaa isheeg qaybta ee, maxaa layidhahdaa isheeg loogu talagalay baartiyada sida xoolaha geelka ariga iyo lo-da Ee, intaba waxaad moodaa qeybaha ay u samaysan yihiin mahjarka qeybo loogu talagalay oo ay ka shaqaynayaan shaqaale aad iyo aad u tiro badan
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waryaheena xasan yuusuf cali xasan carab oo inooga warbixinayay maxjarka xoolaha jasiira oo sheegay in ku dhowaad labaatan kun oo neef ay u diyaarsan yihiin in dalka laga dhoofiyo kuwaasoo caafimaad qabkoodana la hubiyay isbeddel dhanka qiimaha ayaa ku yimid suuqyada kalluunka lagu iibiyo ee magaalada muqdisho kadib markii dhowaan dabaylo xoogan ay ku dhifteen xeebaha gobolka banaadir taasoo sababtay in kalluumaysatada ay awood u yeelan waayaan jallaabashada kalluunka faahfaahinta warkan waxaa inoo haya waryaheenna ibraahim guudle isxaaq
maalmo ka hor xeebaha magaalada muqdisho waxaa ku dhuftay dabaylo xooggan oo sababay in biyaha badda ay ka saramaraan dhismooyinka agdhow xeebta islamarkaana taasi ay sababtay in dadka caasimada ku nool gaar ahaan dadka ku nool degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho uu la soo dirso welwel ay ka qabaan saameynta hiriirka mawjadaha wata oo ay dabaylaha xooggan sababeen saameynta ugu badan ee dabaylaha ku dhuftay xeebaha magaalada muqdisho waxa ay ku yeelatay ganacsatada kalluunka ee degmada xamarweyne kaasoo saameyntiisa laga dareemayo kabaanka kalluunka ee degmada xamarweyne haddaba laba maalin ka hor oo dabaylaha xooggan ay ku dhufteen xeebaha magaalada muqdisho waxaa gabaabsi ku yimid waxsoo saarka kalluumaystada ka jilaabata xeebaha magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale uu isbeddel ku yimid tayada kalluunka kabaanka la keeni jiray maadaama saameynta dabaylaha si reebeen ay weli muuqato waxaan ka waraystay qaar ka mid a ganacsada kalluunka ee degmada xamarweyne oo aan kula kulmay kawaanka degmadaasi malaayiga badda dabeeshii labadan biri oo gashay aad iyo aad ayaa waxa u dhibtay doomo badan oo ay ku rafaadeen dad laakiin bas dab maku dhimanin malaayigan waa yaraaday kalluunka balse maasha allah maanta waa iska ciiman yahay talaadid ilaa yeelahan malaayiga xoogoo dabeelaa ku jirta badda hadda maanta waa iska fiican yahay xoogoo alxamdulillah waa cennaad maalmihii lasoo dhaafay oo saad u sii yaraa maanta waa ciiman yahay alxamdulillah badayna waxaa ka dhacday masiina rabaaniyaa ka dhacday marka alxamdulilah maalinta talaadada waxay dhacday inay badda soo fakato oo maaragtay doominkii ay macnaha ay burburaan rag iyo iyo macnaha naf iyo maalba ay naga burburaana dhacday macnaha maalinta oo talaadada saameyn wallaahi oo na cabsi gelisa weliba saa'id macnaha wallaahi malaayiga aad iyo aad maalinta masiibada calilaa hadda malaayin badda waa aad iyo aad waa yaryahay cabdulqaadir moomin waxa uu ka mid yahay dadka doonyaha ku gala badda ilaa dhowr kilomitir oo badda dhexdeeda ahna kalluunka ka keena waxa uu ii sheegay in dabaylaha jira ay sababeen in doonyaha qaar ay rogmadaan sababo la xidhiira mawjadaha hirka oo aad u sareeya taasina ay saameyn xoog leh ku yeelatay shaqadooda cabdiqaadir muumin dheeree layidhaa waxaan nahay kalluumaysatada xamadweyne khaasatan kuwa doomanka jooga oo badaha gala xiliyadan beriyahan waxyaaba dabaylo badan ba xoog badan baa kacday oo baddii doommada qaarkood doomada aysan rogmanayaan wax sidaa la rogsoeli maayo sababta ah baddoo kacsan wixii xayawaana ku jiro ama oo ku jira khayraad waa cararayaan qaarna maraakiib naga waaweyn ay arursada oo ka baxsado shabcaga waaweyn wataan oo qalab casri ah inkastoo weli isbeddel weyn laga dareemayo kawaanka kalluunka ee degmada xamarweyne ay haddana waxaa weli kawaanka uu yahay mid aad u mashquulsan oo waxaa ku sugan dadweyne degmooyinka gobolka banaadir uga soo tegay inay kalluun ka iibsadaan kuwaasoo ii sheegay in weli ay saameyntii dabayluhu reebeen ay ka fahmi karaan qiimaha kalluunka oo sidiisii hore ka duwan haddaba ganacsatada kawaanka kalluunka ee degmada xamarweyne ayaan weydiiyey isbeddelka dhinaca qiimaha oo ay macaamiisha kalluunka iibsata ay ii sheegeen iyo haddii uu jiro qiimo korarka ku yimid inta uu la egyahay waxaa u malaysaa in laba doolar iyo saddex doolar ay dhaceen wax weyn uma dhexeeyo inta dhamman ilaahan ka sugana insha allah markii hore raqiisu ahaa toddobaadaa u dhexeeya inta malaaga daqaali ooga toddobaad ka hor saddex doolar laba doolar oo ahaa toddobaadkan hadda wiikan hadda la galay maalinta badda ay kacday lix doolar toddoba doolar oo mara laakiin maanta waqti xaadirkan maanta jimca ay tahay afar doolar oo mara kiilada malay soo bixitaankiisa maanta oo kale aad u wanaagsan tahay saasaan ilaahay ka rajaynayna haddii ilaahay jaajarka waxaan gadoohaynaa kiilada boqol kun yuumbiga waxaan gadoohaynaa kiilada adiga siddeed doolar aan gadoohaynaa aad iyo aad oo u liitaa aad iyo aad oo u yaryaha macnaha dadka ka jilaabta xeebaha magaalada muqdisho ayaa kuu sheegaya inay u nugul yihiin dabayl walboo timaada ayna waxyeelayn karto agabkooda kalluumaysiga maadaama ay sheegeen inay isticmaalaan doonyo ay awoodooda aada u liidato marka aniga waxaan ka codsanaynaa isdashooyinka inay qalab cusub noo keenaan si adduun weynaha ula jaan qaadno inaan u dabagaarino caalamka aan wada usafano teknolojiyada casriga ay hijisnayn toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa xeebaha magaalada muqdisho ku dhuftay mawjado dabeyle xoogan wata oo saameyn xoog leh ku yeeshay ganacsatada kalluunka ee magaalada muqdisho
mahadsanid ibraahim guudle gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kormeer ku maray qaar ka mid ah deegaanada gobolkaas isagoo maantana boqolaal ka mid ah dadka degmada qoryoole kula kulmay halkaas haddaba waryaheenna cali biike ayaa qadka teleefoonka ee qoryoole waxa uu kula xiriiray waryaheenna kale maxamed cali cumar oo maalmahan howlo shaqo u jooga gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana degmada qoryoole iminka ku sugan ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey bal inuu sharxaad naga siiyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose kormeerka uu ku sameeyey deegaanada gobolkaas waxaana uu jubba yiirsan
maanta waxaan ku tagnay degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose waxay qayb ka ahayd socdaalkii shaqo oo aan ku marayay degmo qaar ka mid a degmooyinka gobolka shabeellada hoose uu hogaaminayo wafdi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane daahmaada cali majax iyo ku-xigeenkiisa dhaka maaliyadda iyo weliba taliyaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maanta xalay waxaan ku hoyanay degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose saakay wafdiga ayaa waxa uu soo kormeeray waxyaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose iyadoo gudoomiyuhu uu suuqa weyn ee degmada qoryooley iyo weliba waxyaha degmada uu kormeer ku sameeyey sidoo kale waxa uu booqday xarunta degmada qoryoole oo dhismaha ku socdo saldhigii degmada iyo weliba iskuulkii degmada asigana ku socota dhismo odayaasha dhaqanka ee degmada qoryooley ayuu kulan la qaatay gudoomiyuhu waxayna ka wada hadleen maamulkuba waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa ammaanka odayaasha waxay aada uga cabanayeen in maleeshiyada ugu qaybo tuulooyin ku dhadhow degmada qoryooley ummadda ku gumaada inay dhibaatooyin marka qaar habeenkii ka geystaan taana ee gudoomiyaha gobolka uu sheegay in wax laga qaban doono ciidamada amisom iyo kuwa weliba soomaalida ay maamulka degmada ay ka kaashan doonaan sidii ammaanka loo xaqiijin lahaa iminka waxaan soo gaarnay deegaanka shalambood oo u dhexeeya marka iyo qoryoole oo iminka aan ku sugannahay intaan waddada ku safreyn maan arkin wax dhibaataa ama ay geysanayaan kooxda august ama isbaarooyin u yaala ciidamada dowladda sidoo kale waxaan ku wajahannahay marka oo aan tegi doonaa iyadoo gudoomiyaha maalmihii ugu dambeeyey uu wafdiga bay ku mashquulsanaayeen xalinta dagaal dhex maray maleeshibeelaadyo walaalaha ku dagaalamay marka iyadana arrinta ay gabagabo marayso lama soo gabagabay doono heshiiska ee maalmaha soo socda dubba waxaad ka warantaa nolosha dadka degmada qoryoole iyo deegaanada kale maadaama dadka deegaanadaas ku dhaqan ay dhibaatooyin dhanka biyo la-aantii ay la kulmayeen muddooyinkii dambe ay ka cabanayeen ka waran bal xaaladda dhanka bani-aadnimada
xaaladda dhanka bani-aadnimada runtii webigii marayay degmada qoryoole gabi ahaanba biyo malahan waa wadi yareeyey iyadoona dadka ay ku tirsanaayeen tacbashada beeraha iyo weliba ayga dhaqanaya xoolaha runtii biila-aani way jirtaa oo webigii malahan wax biyo ah oo dadkan aad bay arrintaa u saameysay hadahaatee maamulka degmada iyo maamulka gobolka ayaa biidhaamin u sameeyey dadka biila-aantu hayso iyadoo heerkii loo bahray aysan gaarsiismin hase ahaatee laakiin wax un ay ka bedeleyso xaaladda biila-aanada iminka ka jirta degmada qoryooley dadka degmada runtii suuqa weyn ee degmada qoryooley ganacsigiisu waxa uu yahay mid shaqeynaya iyadoo ganacsiguna uu yahay mid xilligii habeenkii xalay oo kale maraan kormeernay suuqa ee degmada qoryooley xaaladda waxa ay ahayd mid wanaagsan oo ganacsatada habeenadii dukaananku ay u furan yihiin maalintii sidoo kale waa ay ganacsanayaan sidoo kale wada shaqeynta dhanka hay-adaha ammaanka iyo weliba shacabka ayaa mid hagaagsan iyadoo magaalada haddii qeybo ka mida lagu arko dad ammaanka carqaladeynaya ee shacabku ay la soo xiriirayaan hay-adaha ammaanka ee ka howlgalay sida nabad sugidda iyo booliiska iyo weliba ciidanka xoogga dalka oo ku sugan degmada qoryooley iyagoona durbe ku dhaqaaqaya goobtii laga soo sheegay ama warbixinta laga soo siiyey in ay falaal ay ka dhacayaan
waryaheena maxamed cali cumar oo qadka teleefoonka ee qoryooley ugu waramayay wariyaha kale cali biikey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay siminaar lagu baranayay ka qaybgalka siyaasadda kaas oo loo qabtay ku dhowaad soddon ka mid ah haweenka magaaladaasi ku dhaqan ibraahim maxamed geedi ayaa beledweyne kasoo waramay
duqa magaalada beledweyne ee ka qaybgalay xiritaanka siminaar muddo shan maalmood ah uga socday soddon haweena magaalada beledweyne kaasi oo lagu baranayay sidii kor loogu qaadi lahaa siyaasadda haweenka maamul wanaagga iyo qaabka u wanaagsan oo haweenka u dhex muuqan karaan siyaasadda dalka muddada uu socday siminaarkan ayaa waxaa lagu baranaya cashiro ku aadan siyaasadda iyo maamul wanaagga iyadoona fikiro kala duwan laysku dhaafsaday qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay ayaa ka hadlay waxaana ay sheegeen in wax badan ay ka faa'iideen muddada uu socday siminaarkan sidoo kale waxaa ka hadlay duqa magaalada beledweyne cumar aadan deeqo waxaana uu sheegay in haweenku ay qayb muhima kaga jiraan bulshada
haweenku waxay ka mid yihiin ilaha dhaqaalaha markaan dhahno waa haweenka misaale soomaaliya markaad dib ugu laabto calankaayna soomaaliya xurnimadii soomaaliya waxaa gaadhsiiya haweenka soomaaliya dhagooday u bixi jireen katiirkooday u gedi jireen waxaan malaynaa hadda gaaban inay galeen haweenka soomaaliya ama haweenka reer hiiraan hiiraan waxay ahaan jireen haweenka ugu horeeya ee waxqabadka ummadda lagu horumarinayo waxaa loo baahan yahay haweenkiina intiina markaa isku duubnaatiin annaga wax kastaana tusi kartiin
ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
guud ahaan warkii oo aad dhegaystayaal kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan jimcaha ah annaga intaas waxaa warka idinla socodsiinaya anigoo ah cumar caaqil cali biika ee inoo soo saaray waxaa si wada jira warka u farsameynayay leyle iyo sagar salaad cismaan dhammaanteenoo isku duubna waxaan leenahay saasay nabadgelya ciddii wararkan ay seegaan waxay mar kale iyagoo qoraal maqal iyo akhrisba leh sidoo kalena sawiro wata ay dib uga heli karaan bartaynu internetka ku leenahay ee redio muqdisho dot net